bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuhunsidyaal ha ka dhowaada warka hamiinimee raadiyaha warsaan qodobada isinka dheegaysanna walibaa ku mid ahaa too ku mid a xaafado kiyaalaan magaalada baydhabo iyo lakafuri xarun caafimaada xildhibaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeeda soomaaliya iyo ku dalbaday shacabka iniyo cafiyana digniino walibaa landiray ergedii ah dooratay xildhibaanada golo shacabka dhibaato weliba yah wajahday dadkii ah ku barakacay colaado ka jarta gobolka hiiraan guddiga doorashooyinka qaranka waliba yoona beenayeena warar habahii xildhibaan balaaga oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba usiini ku hadalaya barnaamijka dhibaan la gabagabeeyey magaalada baydhabo taasoo aana lankama daray isla xisaabtanka dowladda iyo shacabka koonfur galbeed soomaaliya wararkii inka dambeeyey qarax ka dhiyey magaalada muqdisho wafuud ku dareer tabeelo caalamkana waliba iyo deereena dhulsamareeba ra-iisul wasaare khayre oo tababar anhiri ciidamo la diiwaangeliyey qodobada bannaanka ee warka isinka dheegaysanna waliba ku mid ah dhugunsidyaal wasiirka maaliyadda kenya oo masuq maasuqa lanhiri israa'iilna waliba iyo burburiday minato iyo lahayan shacab falastiiniyiin askari lacag kumanaan dollar oo reed anqanaqay dadkii ku dhuntay iyo burcad weerartay dad mudaharaadin ka dhikaay jididka hong kong
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
labaataiyo lamada bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo toban iyo sagaal ku dhugunsidyaal hamiignimo iyo hagalaasuw talaado isniinna iyo baasa ka dhowaada warkii oo faahfaahsan too ku mid ee xaafado kiyaalan magaalada baydhabo weliba lagu hirgeliyey xarun caafimaada maxamuud cali cabdulaahi iyo warkun nin faahfaahiye ururka horumarinta walbarashada iyo weliba dhalinyarada soomaaliyeed iyo geeka beledkan baydhabo ku bilaabay qaybo ku mida shaqa abuurowka dhalinyarada koonfur galbeeda ururkan yo waliba ay imtixaan yo ku qaadana qaar ku mida dhalinyarada beledka walhambarati ee caafimaadka siyoon shaqeeyay lahaayana harunta lakamaga dhawowa i c hd ee xaafada horseeda dhawaanyo ku furan ururkana marka hore waa ku waliba milasayti ku hadlaya gudoomiyaha ururka is-oona faahfaahin iyo weliba sharxaad ku bi ururka sayti intiisu hajari saasoo gala gadoomiyaha ayaa waliba uus arabshay isu ka dhoweyn oo usu sharhaya sababtayo un furan haruntan caafimaadka iyo ku furana aafada horseed ee baydhaba
runtii miilugna roogna may balarahi xarunta esiyeedo ama somalia youth education development organization ahaantii ururkan horumarinta walbarashada caafimaadka dhinaca beero ka kooban asiyado leerow mahajidmay fikirshaysa daasina hadda muddo dhowr bilowdee socda fikir in badan laisla wadaagay oo laisla kaashaday waay haddii unu fiirni deegaamadan unu ka dhalanay walaka jar dhibka ka teegan marka unu fiirni kadib go-aamo unu qaadanay mibaa unu kumid hayay intiinu ururkan aas aasna oo magaagu in jooguley esiyado ama somalia youth education development organization walaa unun aasaasni wadamadii tan waliba ka jaraan caafimaad faylan walbarashada faylan ka jaraan horumarinta beerona ma jarta intaas waduna fikirni dhalinyaro dad individu ku baradeen in iska kooyeen fikir badan la isla wadaagay sidaasina kadib muddo dhowr biloodee si toos ah maylan yeegleelayeen intii asiyadoo la abuuro maylan abuurayay intii unu helna dhalinyaro walhabarati intii unu helna dad ammaan aami ah intii unu helna dad deegaan ama degmo ama tuulo deegsiyaayaan caafimaadka walbarashada wacyigelinta dhinaca horumarinta beero dhinaca howla wal alla wali wadanka kiikaana maylaraaga isu hormar faday dhinaga kalen waliba miilasayti ku hadlay gudoomiyaha xaafada sayti horseed us-oona u mahadnagay ururka gudhunha qobodii oo baahadii dhinaga caafimaad darada ku jartay xaafada oyoo daboolan is-ona sheegay inti mararka qaara hiliyadii hore xaafadiya ku dhii jartay xaalado caafimaad dore dhiniga dhalmada ah hooyooyinka hata walaaga saytilaaga gudub iyo ururkanyo daboolan ee caafimaad darada ku jartay xaafada
dhalinyarteed ka fikirti yaanka mahadayaan waayo horumar kasta lanaad fikire walka garab gale dhalinyarteed ka fikirti baahadan ka jarta xaafadan horseed inoo amsiyadle kuweel baaha jartiw mar badana ku doodni baaha jarti waan eed iyadan dhoohay waan eed iyadan ku faraasagna waayo ma jarata ma jarahan isbitaalo oo maardada bareefadeek yaala haafado lanki danyar malanka daneeyaw lambarka kashabu dhalinyartan maya saartahay inoo horumariyada bulshada haafadan ilaa bulshada koonfur galbeed hataa caafimaadka laku horumari yaha ka fikirin waana dhowayaan waana lishaqayaan waana garab surmaan hata may ognaan hata haddii lamasaabo sidasaladeera dhilaankii oo maardeeda bilaamayti dhilaaha gobota meelgaable hata maanaa lakala tiigsada uma jarta dhalinyartan oo hata aas aasti mcdkan meereena afar iyo labaatan ka saac walkasta eedhedag mahadsadne maxamuuda xildhibaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeeda soomaaliya iyo ku dalbaday shacabka iniyo cafiyanga warkuun waliba nin faahfaahiyey khaalid cabdi ibraahima xildhibaan madkariin mad iftiin oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya yaa shacabka ku dalbaday iniyo cafiyang waqhtuusan dareeri xajka maybana shacabka kujeeda koonfur galbeed soomaaliya ku dalbaday iniyo cafiyang saasoo kale xildhibaan madkariinya mayba use sheegay intuus injarna qof wal inhaysada waana hojaran dad niyada xumaa inkahaya iniyo cafiyan saasoo kale mayba tilmaamay qofkii maamulka dhajara inti injarna qof ammaanow nanu deeru an dalmaka xabki an waajibaadkii ilaahay soo saaranaha gududo taasaa ciisan rajeeya haddii rababa in ogolaado maadaama aan hadda dalkii ana kudabahayo oo ka tirsanahay xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka dowlad goboleedka koonfur galbeedna aan ahay dadka sidiisoo dhan muuqmata langna kajeeni langna kaneebi langna ama walba ka dhabna maakin neebadee langna hataa oo cadalada oo cirka isku neebadee langna ama walba kiin gorbaana ka farcay kajeeniyo marka may faday guud ahaan muslimiinta oo dhan adakaasiyaan soomaaliya oo fiican adikk fi masaamahu gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed may faday ummado ka nool analankii walan anqalan dhimasaama oo ilan bool min haysta lukubulaa saacatan ciddi dambayda iyo qalbisha wal inkajareynas wal inqabtay masaasa bushin waayo adduunka mafayla iyo intii erfiyaan oo sidaasa ku codsadee aan dadka degaawan dowlad goboleedka koonfur galbeed anin ilaahay may warsadey in ana macnaa ana waajibaadka saaran hubnaa jizon dambadhaafana qol ilaahay noo ogolaado inka dambeyntii xildhibaankii kala dardaarmay shacabka reer koonfur galbeed inayoo la shaqeeyaan maamulka iyo booliiska maybana use sheegay inti dalka usaleeyo mas-uul waana lakuroojiyo eedeynta iyo dhaliilo lahanjeediyow si amniga lin xaqiiji wallaahi dadka meesha la dardaarmi lahay insha allah ilaahay idin sheey dalka horta dowlada beegaas dadkan anagaasu ilaahay ba may rasuul ilaahay ba may reysatay qof markii ay yimlan koontiisu macna mas-uul kuwaa dhadaan walgarow dalkan mas-uula leeyi daraana mas-uula lahay haddana mas-uula leeyi dooradi ilaahay ama hadda caayta iyo dhaliilo badan inta la isku dhaafo laakiin haddi lacblooda marahay madaxweyne abdasiis bilitada waasa haddaan bilaawatay ah in may ku codsaana shacabka meelburuwan aadan ulmaacudiin ganacsi siyaasiyiin dhalinyaro odayaal shaksi kasta haddii dowladeeda la shaqeeyo oo cadaaladana la shaqeeyo booliskana la shaqeeyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin nabadsugidina la shaqeeyo la shaqeeyo ciidamada nooc kasta iyo lina la shaqeeyo amniga dalka lankamidka amniga loo cibaadaysado kor amniga laku shaqeeyo si lin helo horumar lin helo dadka shacabka saarsaanka baada ilaahay sheena ku codsadaan xildhibaan xasan balaaga oo ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliyana weliba uuse ku hadalay barnaamijka dhowaan laka gebagabeeyey magaalada baydhabo xildhibaan xasan macalin yuusuf oo lankasow xildhibaan balaaga waana ku tirsan xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo waraysi sidaa idaacadda warsan weliba uuse ku hadalay barnaamijkii isla xisaabtanka ee maamulka iyo shacabka ee dhowaan laka gebagabeeyey magaalada baydhabo xildhibaankiiya sheegay inay arin eed anfayli yahay tay inay kalsooni laku dhex abuuro maamulka iyo shacabka islamarkaasna barnaamijka isla xisaabtanka uusahay koo ka tilmaamay inay bilow is-unayo nidaamka dowladnimo faylahaanta ee la raadiyow uuse waana hadhawaayay toddobaadka isla xisaabtanka xaqiiqdii xukuumadda xukuumada kulwareegti meella hortii xukuumada dhisanayti xukuumadii dhisanayti walal walaagiya wabatay meelahay yaa walal xisaabiyahay eh xaaniyaha ka dheereen iyo walaayo wadeeno meel hortiyo taal iyo walaayo ka dareen jireedee la warsada kor intaasna wal warsada meel wala xabtay meel raay xadareer may haayan may is erme walaa isan wasaaradda ha ka dheerteen mase xukuumadda ha ka dheerteen isin ha isan gobateen may haayan eri lankii galaaska sheegna galaaska sheegna lankii galaaska sheegna ana lama galaas aan ka qoyoon kor ugu fiiyay kar leer kor in la xisaabtamo horta may leeray aan wal meelka jaru aan agoonka leh harka darada waa horta in shacabka la ogaadan in xukuumadda la xisaabtamo kana ruuxa xukuumadda la ogaadan dambi xisaabtamo in roogan in la ogaadiyo hay daafurkaas in la xasuubiyona aan wal culeys ma leh wala kadibtigina ma leh وسو هدلشي سي ودي حلبان حسن معلن يوسف بلاع قلبه وسبينيay wararka sheegayaan in dadka su'aalo weydiiyay wasiirada iyo haayaan shaqaalo wasaaradda ku dareerta een xaqiiqadii Soomaalida dheeraas ee raama ololisha ku shaka daba bani aadan ka badanana hadii meel raay cadaalad ma sameeyay wala suubiyow wal kasta la suubiyow inaad meel oo baa negative kale ku arag kama ee meel oo qaldan la ku arag kama ee inni shaqaalaha ee wasaarado shakhsiyaadka ku jiraan wal arag karo laakiin shakhsiyaadka wasaaradda lay madin fadlo ma dhawr xafladaas lay suubiyo fadlo meel raay een lankasta wasiirka wasaaraddiisa soo dhafadhiyo lanka shaqaalaha uu la shaqeeyo wal in soo erafad wala banaanka la shaqeeyo wala ay in dawladda meel raay aan shacabka ku qaybin dalan dadka alla ku qaybin shacabka ka jari waa may rogan yani lama isa dadka fooda ka jarti wan ergo laakin dadka sadka warshada ay hooba naga tolin naga daase lan wasiirka soogaari salanka seedaha shaqaalada wali warshada erfad tumise diiday biloon ilaa tumi todobadii wali baabay dhabo ku dareeray toddobaadka isla xisaabtanka shacabka iyo dawladda iyadabaana barnaamijka sayidad gaar iyo an aragan barnaamijka lakaamarin habaabiyo shacabka kujeeda koonfur galbeed soomaaliya dhibaatana weliba yaha wajahday dadkii dhibaan kubugtaali colaad ka dhidii gobolka hiiraan khaalid cabdi ibraahim iyo warkuun mar kale nin faahfaahiye maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ya sheegay inta xaalad nolol xumo iyo haladaristay dadkii ku barakahi dagaal beeleed dhawaantuun kudhihi tuulooyinka hooseedow degmada matabaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada matabaan ducaale aadan cabdi ya sheegay inta dagaal beeleedkun kudhihi tuulooyin hooseedow degmada matabaan waana sababeen barakac baahsan iyo dhibaatooyin shalduban mayba sheegay inta dadka ku barakahi dagaaladaas in badan ay xoolo dhaqato waana deeraasa ku dhowaad tuman kun oo qoys hanason shalbahi deegaanada hees taadhan hanoo kalanayo inbaheen deegaanada qodqod iyo degmada gurceel haanaaso sheegay inta culays dhinac walba iyo haysad odayaasha lamada beelood oo ka dagaalamay deegaanka hooseeda degmada matabaan ya sheegay inayoo ka guulaysadeen intiyo xabada roojiyan maybana sheegay inta dadka colaadasay ku barakahi liindiyaariya qorshooyin shalduban horta deegaankaas ilguule waxaa ka dhacay dagaal aada iyo aada u kulayl badan oo ahliya oo ummaddii shacabka ahaa oo meeshaas ku dagaashay naafeeyey oo dhimasho iyo dhaawac intaba gaarsiiyey iyo qax marka laakiin alxamdulilaahi hadda wixii hore wax ka dambeeya ma aysan dhicin hadda xilliga lagu jiro xaalkeedu waa degan yahay laakiin dhibaato aada iyo aada u weyn ayuu reebay haddee meel dagaal ka dhacay oo kalaqax ka dhacay oo dhimasha ka dhacday oo dhaawac ka dhacana waa garan kartaa in dhibaato aada iyo aada u culus oo dadkaa shacabkaa la soo deersaysaa inay ka imaan kartana waad garan kartaa marka meeshaas waxaa ka dhacday masiibo aada iyo aada u xoog badan deegaankaas horta dad aada iyo aada u fara badan oo mataqaanaa hadda tirakoobtu waa intaas ma dhigi karo laakiin markii matalaad aan ka soo qaadno ilaa toban kun oo qoys ayaa deegaankaas wada deganeed marka ayagiina waxay u kala qaxeen labada dhinac marka kuwana dhinacaan mataqaanaaye meesha layidhaha hees iyo meesha layidhaha baanyaaley iyo meesha layidhaha teedaan iyo dhulkaasay kusoo qaxeen kuwana waxay u qaxeen xaggaas iyo meesha layidhaahdo qodqod iyo aaggiisa iyo dhinacaas ilaa gurceel iyo dhinacaas koray aadeen marka haddee meeshaas haddee dadkii shacabka ahay oo qaxaasu ka dhacay waa dhibaato aad iyo aad u fara badana la soo diristay marka haddii dad intaas sii qaxayo deegaankii meeshay barkadii biyaha ka cabayeen iyo balligay biyaha ka cabayeen iyo meeshai ay joogeen ka qaxana waa iska dareemi kartaa culayska la soo dirsay marka meeshaas dhibaato aad iyo aad u fara badana ka jirta odayaashii nabadii ay ku baaqeen oo dhinac kastaba loo xil saaray way ka muuqataa wixii hore wax ka dambeeya maysan dhicin hadda xaaladdu way iska degan tahay wax shucuuru hadda ka jira iyo mataqaanaa wax ciidamo hadda ishor fadhiyo oo laleeyahay armay berri iyo saadba ay xabado ka dhacdaana hadda ma jiraan marka hadda xaaladdu way degan tahay marka odayaashiina weli way ku dhex jiraanoo sidii xabadaas oo kale aysan weli u soo noqon ayay weli ka shaqeey waayaan dagaal beeleedyadii kadhiyi dhowaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan yaldhasheegi intiioo ka dhimada in ku badan tumaneeyo qof boqolaal kaleniyo kubaro kaheen guddiga doorashooyinka qaranka waliba yoona beenayena warar habahi gudoomiyaha guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka waliba ku hadalay warar maalmogoonbooda siyaasiyiinta qaar iyo ka sheegayaan inay madalo taladaha ay dalka iyo fadaayaan inay waqti korarsi ee lunsuub iyo xillig iyo dhiyaasa doorashooyinka qaranka xaalimayaday oo ee gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran waliba iyo sheegtay inayan dhegna walle erow muddo kordhiyow islamarkaasna doorashada dalka iyo ka dhiyaasa xilliga lankatalagali waliba niya hadal qaaday guddiga diyaariyowka sharciga doorashada ee shalay amar dhawi gudoomiyaha golo shacabka waliba niya ka sheegtay inay guddigaasi ay koo caadi ah aan la fodow in diyaariy sharciga doorashooyinka ee la kashaqayi lahaaye aniga waxbaa la kororsanaa ama waxbaa la kordhinaya oo soo baxday ma maqal cid ku shaqeynayna ma aan arkin sharcigan wuxuu la mid yahay shuruucda adduunka jirta uuna waafaqsanaan doonaa ma noqon doono sharci keligiis iska socdo inkastoo aan leenahay duruufo gaara iyo xaalado gaara oo ay qasab tahay in oo muxuu ahaa la waafajiyo wax kastoo sharuuca oo soo baxaysa in la waafajiyo duruufaheena in ay qasab tahay haddana waxa waaye sharci doorasho wax cusub ma aha hadday doorasho dhacayso waxaa loo baahan yahay sharcigii la raaci lahaa marka in hadda sharcigi lagu qoro dowladaa kororsanee ama dowladaa waxeeneen wax suuragal a ma aha sharcigiina hadda wuxuu gacanta ugu jiraa golaha shacbiga sida uu yahay iyo habka uu noqonayo iyo sidaan u raad raacayna iyo kulli waxa waaye sharcigaas waxaan ka sugaynaa baarlamankeena federaalka soomaaliyeed hor doorasho in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay marka ugu horeyso inay shuruucdi jirto marka labaadna inuu jiro guddigii doorashadaas suuragelin lahaa oo ka shaqeyn lahaa guddigan sidaa la socotid waxaa la aasaasay laba kun iyo lix iyo tobankii julaay dowladdii dowladdan ka horeysay muxuu ahay lahayd soo bandhigidiisa golaha shacbiguna uu ansixiyey waxaan nahay waxaan ku bilaawnay maalintaas julaay sagaal qof hadda wuxuu kusii dhadhow yahay shaqaale gaaraya iyo la taliyayaashooda iyo kulli ilaa boqol iyo konton qof kusii socda wuxuu dhisan yahay muddo saddex sano iyo bar ah oo afartii sanaaba usoo dhow afartaas sanana waxaa laga shaqeynaya oo la dhisaayay hababkii kala duwnaa oo doorasho lagu qaban lahaa iyo dariiqii doorasho loo mari lahaa iyo habkii loo raaci lahaa meel iskama fadhinin sharciga doorashooyinka qaran waliba dhowaan ansixiyey golo wasiirada soomaaliya haabahata waliba sharcigaasi kuwarkooyay waxaanu ka mid ee maamul goboleedyada qaar iyo madaxa xisbiyada dalka ee kujara iyadabaan iyo sheegaan inay qodobo ku mid eeyin sharciga iyo qeexayaan inay madaxda dowladda fadaasa muddo kordhiyowa inkayaraan tumiyo todob qof yaa ka dhimatay tiro afartiyo afar kalena ka dhaawacmeen qaraax xoogan oo geedka ka dhigay magaalada muqdisho agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf iyo waliba uu siina sheegay khasaaro ku dhaladii qaraxasey qaraxasey waliba lan adeegsaday baabuur lahakabuuy walyaabo qaraxow oo laka dhawi meel ka dhow hotel africa oo ka yaala agagaarka kilomitr four meelo qaraxasay ka dhigay waliba sidoo kale ku aagdhawaayey barkontarool oo lakugalow garoonka diyaarada ee muqdisho qaraxuun iyo kooye afar maalmood kuleeda markii weerar duqeen ee laka dili maxamed nuur ikhlaas oo la sheegay inuusa dhiniga sirdoonka gudo qaabilsanaya xarakada al-shabaab digning yalandiri ergadii ah dooratay xildhibaanada golo shacabka maamulka degmada garbaharey ee gobolka gada iyo digning culus waliba yoondireena haanoo ku mid ah ergadii ah dooratay xildhibaanada golo shacabka ee ka sugan degmada say haddii aqbalan amarka kubahii xarakada al-shabaab al-shabaab waliba dhowaan iyo ka amartay ergadii ah dooratay xildhibaanada golo shacabka iyo haan maamul goboleedyada inay muddo afartan maalmood gudaasho e iyo ka saydaan deegaanada iyo maamulayaan islamarkaasna iyo ku noqdaan khaladkii iyo ka kaheen siilan cafiya waa sida hadalkaas iyo udhikeen gudoomiye ku-xigeenka degmada garbaharey aadan siraad maxamuud iyo sheegay in iyo wal asxaan iyo ininfadii doona dadka qaado awaamiirta al-shabaab waanan hogaansamow haddiiyo dhaqaale iyo injeeyaan iyo hubba sidoo kale waliba hadeeshe intaas ka daray in qof allaala qofkii al-shabaab lama caamila iyo tilaabo sharci ah iyo ku qaadan doonana taliyaha amniga degmada garbaharey cabdixakiin maxamed cumar yadhinishe waliba uu sina sheegay in al-shabaab xilligan iyo kula dhexeeya dagaal xoogan islamarkaasna shaqsi kasta ee lama caamilo uusla mid ay al-shabaab maxkamadana iyo la tiigsada doonana inay caadi u arkeen bilaa ummaddii ama bulshadii ay u arkeen in lala macaamilo qofka uu iska tego qorigii uu qaado lacag uu geeyo berrina uu soo laabto markii la ogaaday inay midda ayada caadi noqotay go'aan baa ka soo baxay dawladdii heer qaran heer isteed heer gobol ilaa heer degmo waxaan rabnaa marka maanta inaan isu sheegno go'aanka asaga siduu qof walba uu dhegta ugu qaadan lahaa qofkii birrita ka maanay lagu arkana uu macnaha u noqon lahaa qof asaga u bareeray kuna talagalay waxa ku dhaco waxaan rabnaa marka maanta inaan go'aankaas wada qaadanno qof kaste uu dhegihiisa ku maqlo qof walbana uu dhegihiisa ku qaato
annagu shabaab asxaan nama dhex yaal wax asxaana oo shabaab naga dhexeeyo ilaahay xugmeennaba ha yaraatee ma jirto waxaan ii sheegaynaa marka qofka marka shabaab isagoo siddeetan jir haddii aaday tawxiidka loo soo qabtay se tawxiidka loo qabtay se muxuu ma tawxiid horaa kaga loo haysaninba ma gaalba waa inaad dareemi kartaan dhibaatada iyo caqabadda ay shabaab keenayaan haddaan tusaaleeyo marka waxaan ii sheegayaa qof shabaab aaday ama askari ahow ama shacab ahow ama konton iyo kowdii aaday oo laba boqol todobaatan iyo shan xildhibaan afar iyo toban kun labaatan iyo shan ruux weeye inta laga dilay ma inti kale ha aad isku saym weeyo ninkii soo laabto oo ku soo laabto statekan waxaa ka taalla ballan iyo maxkamad baa ka yaal hase kastaba haatoo ergada dowratay xildhibaanada golo shacabka waliba iyo hawajahayna caqabado shalduban iyo hanjabaadiyan ku kooyow dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba xarakada al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo geeka tababara anfuri ciidamadii dhawaan lakusheenay deegaanada galmudug ee landiiwaangeliyey iniyo ka biireen ciidanka xooga dalka waana landiyaaray xureynta deegaanada al-shabaab iyo kukusuginyin dowlad goboleedyada galmuduga ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo ku hadalay munaasabada furitaanka tababarka walibana ciidamada kale dardaarimay inay tababarka iyo ku faa'iidaystaan hanaankan kabon si awooda buuta iyo ankaweeladan in dalka iyo dadka soomaaliyeedba iyo ku xurayaan al-shabaab idaacadda raadiyaha warsan iyo warkii hamiinimo ku dhawunsidaytan wasiirka maaliyadda kenya iyo la hiri doona taasabaana lahasaaray dacwadda la xiriirta masuq maasuqa dhisowka lama biyi hireen walibana sidaase geerka sheegay dacwad oogayaalka guud ee kenya dacwadda kudhine henry rotija waliba ku dhalatay baaritaano booliiskii oo ka sameeyeen siqadan inuusan isticmaalin lacag lanka talagalay mashruuc biyi hireen oo iyo maamulaas shirkadda talyaaniga ee c m c d revena rotija waliba uusa beenayay walqalada uusa sameeyey kuradda xayeysiin weyn oo uusa biliimaaja uusa ka daawacay wargeyska shirkadda c m c de ravena walibana sidoo kale uusa beenayay inay walqalada uusa suubiye rotij iyo dadka la eedaysan waliba iyoona wajahayana siya dacwada iyo kumid ayin iniyo maleegeen iniyo wal khiyaameen waana si xun iyo isticmaaleen amaaliyadda waa sida uusa sheegay nuuridiin xaaji oo ay agaasimaha dacwad oogayaalka ee dowladda nuuridiin iyo sheegay inay khasab yeeto inay wasiirka iyo saraakiil kale ee la eedaysan inayo is casilaan kureedna la hiri doona waana la hasaara doona maxkamadda dacwad oogayaalka kenya waliba iyo dalbadeena mas-uuliyiinta britain iyo talyaaniga inayo gacanyo ku siiyaan kiiskun walibana taas kudhalada korte dacwada horle israa'iilna waliba ayay bilowtay howlgal iyo kaburburyaasa minatayo lahayeen shacaba falastiiniyiinga haanasaban iyo ka sheegeen inay sasharajdaree lanka dhisi deegaanada kayaala agagaarka xadka dhiniga dhulka ee la haysada ee danta galbeeda boqolaal ku mid ee militariga iyo booliska waliba iyo landaad guraya deegaanka surbaheer siyo lugta iyo maryan minato iyo ka noolyin daddadeerow ilaa tomiyo todoba qof oo falastiiniyiin ah falastiiniyiinta walba ayuu sheeganaa inay tallaabadun iyo koyti iskaday israa'iil iyo ka fadaasa inay xoog iyo ka qabsata dhulka dhanta galbeeda maxkamadda sare ee israa'iil waliba ayay diiday amar lakadumi lahay minatada islamarkaasna walba ayuu sheeganaa inay minatada say iyo inkiyaalna dhiniga xadka warkii hamiinimaadan idaacadda raadiyaha warsan kudhugunsa isaga dhugunsadayaal ayaa intaninkaaga warka waliba hasinjeediyayay anoe bilaahi laa sheekh shacaab intee warkunka lamida un reedun kulmaan dhugunsadayaal walibaasinkuu tabanaysaasoo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu